garoonka kubadda cagta buruxabley xaafadda xawataako ayaa si rasmi ah looga daafuray tartanka kubadda cagta ee jaamacadda green hub faraceeda beledweyn madasha lagu daafurayay waxaa goobjoog ahaa agaasimaha guud ee wasaaradda dhallinyarada iyo ciyaaraha hirshabeelle gudoomiyaha ururka kubadda cagta degmada beledweyne dhallinyaro macalimiin iyo qeybaha kala gedisan ee bulshada maamulaha jaamacadda green hob faraceeda magaalada beledweyn ustaad daahir cabdiweli ayaa ka waramaya ujeedka ah ay u qabteen tartankan ee loo qabanayo ardayda dhigata jaamacadda greenhob tartankan waa mid sanadla ah oo sanad kasta la qabto sanadkii shanaadoo xiriir ayaa laga sameynaya jaamacadda greenhob waxaana ka qaybgalaysa sanadkan ilaa kow iyo toban naadi oo ka kala socdo dhammaan kuliyadaha kala duwan ee jaamacadda bixiso waxaan u rajeynaynaa hadduu ilaah yidhaahdo guul sideedaba tartan hadduu dhaco waxaa waaye gari laba nin kama wada qosliso hal qolo ama hal tiim ayaa guulaysan doono waxaan rajeynaynaa insha allah dhammaan kow iyo tobanka naadi inay soo bandhigi doonaan ciyaar qurux badan oo disbliin iyo anshax ilaalinayaan waxaana kula dardaarmaynaa inay ilaaliyaan sharafta jaamacadda sharafta naadiga uu matalaya ee galaaskiisa iyo sharafta macalimiintiisa inuu ilaaliyo insha allah waxaana rajeynaynaa sida quruxda badan oo maanta tartankaa noogu furmay inuu noogu soo gabagaboobi doono insha allah waxaan mar labaad iyo mar saddexaad u mahad celinaynaa agaasimaha wasaaradda saaxiibka yuusuf iyo sidoo kaleeto gudoomiyaha degmada waxaan rajeynaynaa saaxiibkay ismaaciil sidaani waxaana rajeynaynaa insha allah in dhammaantiin aad nala joogi doontaan intuu tartanka uu socdo agaasimaha guud ee wasaaradda dhallinyarada iyo ciyaaraha hirshabeelle yuusuf faarax iyo guddoomiyaha ururka kubadda cagta degmada beledweyne ismaaciil cali xasan ayaa bogaadiyey tartankan
marka hore waxaan aad iyo aad uga hambalyeynayaa madaxda jaamacadda maamulkeeda iyo iyo maxaan ku ihahda macalimiinteeda iyo guddoomiyaalka jaamacadda green hob runtii aad baan ugu faraxsannahay inaan maanta aan kala soo qayb galno tartankani oo loo qabanayo naadiyaasha dhallinyarada ah ee jaamacadda ay ku dhiirogelinayso runtii jaamacadda green hob waxaan ugu hambalyeynayaa maxaan ku yidhahdaa dadaalkii ugu jirto horumarinta dhallinyarada dhanka waxbarashada ayadoo aan rajeynayna haddii ilaa yidhahdo inay tubta toosan ay marsiiso iyadoo dhallinyarada marka waxaan ku yidhahdaa dadaalka iyo maxaan ku yidhahdaa iyo horumarinta dhanka dhallinyarada aan qayb weyn aan kaga aan kaga ammaanayna degmada beledweyne ayaa haddana maanta waxay kulansatay sidoo kaleento inay qayb ka noqoto horumarinta tartanka isboortiska inay qayb ka noqoto waxaan galabta halkan ka daahfuraynaa tartankii jaamacadda green hob waxaad og tahay laba beri ka hor ayaan qurtuurkii goobjoog u hayn maantana halkan waxaan xaadir karanayaa tartankii inuu ka furmaayo stadium buulaxaabley waxaan aad ugu mahad celinayaa ustaad daahir cabdiweli axmed oo dhabarka u xirtay in maaragtay tartankan uu qabsoomo waa kaaga mahad celinaynaa haddaan aanay bahda isboortiska degmada beledweyne had iyo jeer waxaan bogaadinaynaa tartan kasto ama jaamacad kasto ama iskuul kasto wax qabanayo isboortis oo dhalintan quruxda badan u qabanayo waa soo dhaweynaynaa markaan taas ka gudbo waxaan rabaa in furitaankan maanta sida quruxda badan halkan ugu furmay iyo si lamid ah inuu tartankan ku soo dhamaada hadduu ilaahay idmo marka insha allah waqtigu aad u yar waxaan bogaadinaa dhalinta in kubad fiican halkan qaar ka mid a ardayda loo daafuray tartankan ayaa redio beerlo u sheegay inay ku faraxsan yihiin tartankan iyagoo u mahad celiyey maamulka jaamacadda
maasha allah tartankan waxaa aad iyo aad aad iyo aad u fiican yahay inaan kasoo muuqanno insha allah goob fiican inaan ka gaaraya rajeyna insha allah koobka aad gacanta kusoo dhig insha allah waayahay fakaltiga aad matalayso
fakaltiga aan matalayan waxaa waaye semiter seven i t waayahay maxaa rajaynaysaan maasha allah guul iyo gobonimo insha allah magacaygu waa maslax muuse cali kana socda kuliyadda genaraal nersonka maanta waxaan qabanaynaa kubaddii oo maxaa la qabanaya jaamacadda qabanaysa marka waxaan rajaynaynaa insha allah nin kastaba meeshaan guulo u imaaday nin u imaada ma jira inuu guulo daraysto marka nin kastaba guulo rajaynaa guushaa dhinaca ninka rajaynaa hadduu ilaa yaraho bismillahi raxmaan raxiim magacaygu saddexaan waa cabdi cabaas maxamed welida ka socdo education department math and physics insha allah ka ciyaaryahan ahaan maadaama education aan ku matalayno waxaan rajeynaynaa in markaasi wareegyada aan ka soo bixi doonno weliba tartankane inaan koobka qaadna ayaan rajeynaynaa insha allah wax walba waa qadar iyo qoraal jaamacadaha magaalada beledweyn ayaa door muuqda ka qaadanayo ciyaaraha degmada iyaga uu mar kasta qabtaa kulamo ay isku dhexgalayaan ardayda